kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka dhakhtarka raadiyaha oo ah mid aan ku wada hadalsiino dhakhaatiirta soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed ee qaba baahiyaha caafimaadka waxaana toddobaadkan barnaamijkan nagala qaybgelaya doctor cabdulaahi cusmaan yuusuf oo bartay cudurrada guud iyo qaliinka wuxuuna doctoorka hadda ka howlgalaa isbitaalka hooyadii dhallaanka ee banaadir doctor kusoo dhawow raadiyaha arrimaha biniaadinimada ee ergo barnaamijkan waa barnaamij ee dhakhaatiirta iyo dadka aan kuwada hadalsiino waxaa jira dhegaystayaal hadda qadka si toos ugu jira marka hore dhegayste magacaaga adigoo ku bilaabaya iyo su-aasha aad taas marka hore waalaamayaa takhbarka iyo barnaamijka raadiyaha caafimaadka waxaan rabay inaan doctoorka weydiiyo magacayduna waa maxamed inaga soo wacay bulshada doctoorka waxaan rabay marka hore inaan weydiiyo waxyaabaha kobeeya inuu dilaaco cuduradan bacteriyada inuu doctoorku noo faahfaahiyo ayaan rajeyn ayaan rabaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aada u mahadsan yahay maxamed oo naga soo wacay degmada dhuusamareeb xaaladaha dilaaca ama cudurada markay dilaacayaan waxaa la yihahdaa outbreak dhammaan infectious diseaseska ama cuduradan ay keenaan xayawaanaadka ilmo aragtada ah ay ka mid tahay bacteriyada siyaabaha ugu badan ay ku gudbaan ayay ku xiran tahay hadba sida uu cudurka u dilaaci karo iyo wixii sababayay in la helay in kaleeto waxyaabaha cudurada keena ama cudurada baahiya waxaa ka mid a gaar ahaan cuduradan infectionska gudbiya in la isticmaalo ama la qaato ama la cuno ama la cabo cunto ay gaartay saxaro aanu nadiif ahayn in la cuno ama la wadaago waxaa aada muhiim u ah qofka marka inuu si waxyaabahaasoo kale uga taxadaro inuu ka fogaado ama kala la kala dheereeyo cunadii iyo cabistii in laga dheereeyo meelaha saxarada ay ka dhowdahay ama qof gacmihiisa nadiif uu yahay inuu cunada diyaariyo ama qofka cunada markuu cunayo inuu gacmaha iska hagaajiyo marka waxay sahlaysaa arrintaas in laga hortago oo maaragtay guud ahaan laga fogaado infectious diseasekii ee bacteriyada ugu weyneed inay ay gudbaan cudurada uga caansan ee maaragtay bacteriyada ee keento ee outbreak ama dilaacitaanka leh waxaa uga caansan cudurkan la yihahdo coleraha fibrio colera ama soomaalida u yidhahdaan daacuun caloolaha oo maaragtay shubanka badan leh qofka uu biyo biyo badan uu shubmayo marka iyagana waxay ka mid yihiin cudurada ku gudbaa waxaa la yihahdo fico oral contamination oo ah saxaradii inay gaarto cunadii ama cabistii ay gaarto oo qofka afkiisa iyo isgaaraan saxaradii marka si taa looga gudbo marka waa inuu qofka aada u nadaafadda ugu dadaalaa cunadii iyo gacmihiisa intaba uu hagaajiyaa marka guud ahaan markii la rabo in la yareeyo riskiga loogu jiro infectious diseaseska uu qofka iska ilaaliya waxyaabaha laga rabo waxaa ka mid a number one guud ahaan qofka inuu gacmihiisa uu nadiif ka dhigo inuu qofka qaato tallaalada inuu maaragtay isticmaalo antibiotic ama dawooyinka dareenka ay u leeyihiin cuduradu waxaa kaleeto muhiima inuu isticmaalo inuu qofka gurigiisa uu iska joogo markuu infectious symptoms calaamado oo cudurada infectionska uu isku arko oo kaleeto uu isleeyahay cudurada way gudbi karaan oo kaleeto inuu xaafadiisa iska joogo markuu aada u shumaayo kaleeto iyo markuu qufaaca iyo markuu waxyaaba noocaas kalea oo dheeraada isku arko inuu guriga joogo si aanin dadka kale ugu soo gudbin waa in sidaasi lamid a cunada loo ahaada qaab fiican loo loo loo diyaariyaa loola macaamilaa qofka markuu cunada qaadanayo iyo markuu diyaarinayo intaba inuu iska nadiifiyo weelashii alaabta inuu isticmaalo waxa la yidhaahdo sif practice of sex practiceka qofka markuu matalan galmo samaynayo haddii galmo maaragtay qofka bartnerkiisa ama xaaskiisa uu qof infectious ama infection qaba uu yahay inuu isticmaalo waxyaabaha uu isaga ilaalin lahaa infectionkaas inuu soo gudbo sida matalan inuu isticmaalo condomkii iyo wixii lamidka ahaa si aysan infectionkaas xaaskiisa aysan ugu soo gudbin sidoo kaleeto in aanan lawada isticmaalin waxyaabaha oo personalka ah qofka uu gaarka u leeyahay inaanan lala isticmaalin ayaa muhiim ah marka sidaa daraaddeed waxaa muhiim ah in tillaabooyinkaas aada loogu taxadaro si looga hortago ama loo ilaaliyo maxaa la lahaa inaynan qofka uu khatar u gelin conditionada noocaas oo kaleeta ah dhegaystaha kale ayaynu markana fursada siinaynaa walaal marka hore adigoo magacaaga ku bilaabaya iyo halkaad joogto iyo su-aasha aada doonayso inaad dhakhtarka weydiiso
walaal waxaan wataa su-aal oo cabdullahi ismaan faarax kasawaayo hiiraan walaal dhakhtarka waxaa weydiin lahay waxaa igu soo laalaabta nabro nabraas maxaa keeni kara walaal hadda hataa nabra ay ahay waa la jeefaa balse kahortago muxuu yahay looga hortegi kara nabrahaas oo allah subxaana watacaala xaggiiska imaada balse dadaal ayay u baahanahay
aada u mahadsan yahay cabdullaahi cusmaan faarax oo maaragtay naga soo waxay suudan waxaan wuxuu ka cabanayaa calaamado oo nabro inay korkiisa kasoo yaaceen ama nabro ay kasoo baxaan korkiisa cabdullaahi horta waxaa ogaaneysaa waxay ku xiran tahay hadba nuuca nabarka kugu yaala nabaradu waa t- nuucyo badan yihiin qaar waxaa jiro waaweyn oo nabro ah oo qoyaan leh qaar waxaa jira afkoodu furan yahay qaar waxaa jira nabro yaryar oo juruuraca oo korka kasoo yaaci kara marka waxay ku xiran tahay hadba nuuca adiga aad markaasi ka cabanaysid iyo waxyaabaha la socday calaamadaha kaleeta ah ayay ku xiran tahay haddii qandha iyo wax la socdaan nabro yaryarna ay yihiin waxyaabahaasoo kaleet waxaa dhici karta inay cudurada qaar yihiin ee cudurada oo maaragtay infectionada ay keenaan sida mas- measles ama jadeecada oo kaleeto haddii ay nabro waaweyn yihiin oo kaleeto waxyaabo kale inay keenaan dhici karta marka laakiin haddii nabro waaweyn oo qoyaan leh iyo nabar bocoola iyo nabar eh, ii sheeg meel ku yaala jug gaartay isaga soo baxay iyo waxyaaba noocaas hadduu yahay badanaa wuxuu- nabarada eh, korka ka soo baxa eh, ama kasoo bax oo kaleeto ama nabar en, eh, nabarada alsariska ay dhahaan oo soo noqnoqda oo god iska qodanaya uu yahay waxay u baahan tahay waxaan aaminsanahay in wax u fiican miisharka ugu sahlan ama ugu fiican ee aad ku xalin karto ugana hortegi karto inay tahay nadaafad fiican ina- inaa heshid oo si fiican loo hagaajiyo meesha la dhaqo biyo kulul oo cusbo leh in lagu dhaqo haddii la heli karo en- in la- laga ilaaliyo maaragtay inay taabtaan bahalada cayayaanka yaaca oo kaleeto ama tixsiga iyo waxa lamidka ah inay daboolnaato en, waqtiyada aad meelaha qaar ka shaqaynaysid e, inta kaleetana inay ku ahaato meel nadiif ah oo stryl ah inaad ka dhigtaa la rabaa E, inta kaleetana waxaa qaadan kartaa dawooyin qalajiyaal antibiotics inaad qaadatid ayaan kugula talin lahaa marka insha allah haddii aad intaas ku darsato waxaan rajeyneynaa inaad ka bogsatid hadduu ilaha yidhaah
waa hagaag haddii hadda nagu soo birtay waxaad la socotaa barnaamijka dhakhtarka raadiyaha oo toddobaadkan uu marti ku yahay dictor cabdulaahi cusmaan yuusuf oo ah dhakhtar ku takhasusay cudurada guud sidoo kaleetana sameeya qaliinada wuxuuna dhakhtarka ka howlgalaa isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee banaadir markana dhegaystayaashu ay fara badan yihiin dhegaystahan nasiibka u yeeshay inuu barnaamij ka qayb galo ayaan fursad siinayna asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waan salaamayaa dhegeysta waan salaamayaa daadiyaasha barnaamijka raadiyo ergo iyo daktarka aniga waxaa la yidhaha axmed ismaaciil maxamed oo kasoo hadlaya gobolka sanaaj gaar ahaan deegaanada digalax waxaan waxba ka weydiinayaa aniga how madaxa had iyo jeer xanuun badan oo had iyo jeer soo noqonaya ama intiisa hore aada u xanuunaya daktarka waxaan weydiinaya markaas hayba
aan aada u mahadsan yahay axmed ismaaciil ee jo- oo jooga sanaag Een, madax xanuunada ama madax xanuunada soo noqda ee madaxa waxay xanuujin karaa waxyaabo badan ayaa ayaa keeni kara oo madaxa xanuujin kara Een, kuwa waxaa jira si joogto ah mar walba madaxa oo qofku u xanuunayo Een, iyo kuwa waxaa jira marmarka qaarkood xanuunada qaar la socda matalan cudurro badan oo caadi ah ayaa waxay keeni karaan madaxu inuu ku xanuuno xitaa malaria haddii ku hayso oo kaleeto madax xanuun waa keeni kartaa haddii maxaa la dhahaa waxyaabo kale cudurro kaleo aada u daran oo waxaa jiro keeni kara laakiin badanaa aan u badnayn ama aanu qofka uusan eh, is leeyahay hadda midka aad ka sheeganaysa xanuun soo noqdayoo aan waxyaabo kale loo soconin aanan suurtagal ahayn laakiin waa cudur eh, meningitis cudur la yihahdo oo kale madax xanuun wuu keeni karaa laakiin tilmaamahaaga marka la fiirsho hadda uma eka qaabkaas maxaa yeelay cudurkaas waa cudur eh, xanuun badan oo dhibaato badan leh oo si deg deg qofka wax badan eh, kala kulmaayo muxuu yahay cudurkaas tore meningitisku waa cudur ku dhaca eh, xuubabka maskax eh, ma- maskaxda iyo eh, xangulada eh, meningis ayaa la yihahda xuubkaas inflammation ku dhaca waaye cudur waxaa keeni kara bahalo badan infectious diseaseska intooda badan microorganismska sida viruskii bacteriadii dhammaan way keeni karaan xitaa fangaaga wuu keeni karaa marka wuxuuna dhibaateeyaa maskaxdii kadibna maaragtay qofkii madaxii ayaa aada u xanuunaya baresharka madaxa ziyaadayo saasuu ku imaan karaa waxyaabaha kale madax xanuun keeni kara waxaa kamid ah cudurkii malaariyada duumadii oo cudurkan caadiga kaneecada ku gudba Eh, waxaa kaloo keeni kara xanuun waxaa jiro la yidhaahdo eh, he- eh, migraine headache oo ah macnaha madax xanuun aanan ah, masiijeysto ah oo muddo badan qofka hayn kara kaas ayaan u malaynayaa inuu madax xanuunkaagi yahay inkastoo ragga iyo dumarka oo dumarka u badan yahay balse raggana wuu ku dhici karaa waxa waaye madax xanuun oo astaamo kaloo gaara wato waaye waxaa dhici karta qofka inuu madaxa hal dhinac ka xanuuno marmarka qaarkood waxaa dhici karta laba dhinac inay ku xanuunto waxaa dhici karto inuu qofka isku arko araggiisa in xoogaa cashuuca soo galo oo waxyaabo daruura oo kaleeto ay kasoo soko maraan shayga uu fiirinayay waxaa dhici karto inay ku fareejeeyo madaxii shu- eh, buuqa iyo shanqarta iyo iftiinka intaba qofka way dhibayaan marka haddii noocaas uu yahay waxay u badan tahay nooca migarin hedhajka la yidhahdo inuu inuu inuu ku hayo waxaan isleeyahay in cudur la daweyn karo oo sahlan insha allah hadduu ilaah yidhaahdo Een, inta kaleeto cudurada kaleeto iska fiiri bal inay jiraan in kaleeto dhakhtar kuugu dhow raadi insha allah marka kan ee, maxaa keeni kara madax xanuunkan ee, joogtada ee aan aanan bixinin doctor ee hadda aad sharaxaysay waxyaabaha laga qaadi karo Een, cudurkan migraine hidhajka la hayo wuxuu kamid yahay cudurada een, aan xal- aanan aynan caddeyn wax rasmiga ah sababaya balse la aaminsan yahay een, dadka qaarkood in lagu arko waxyaabo ay u- loo badinayo inay yihiin autoimmune disease iyo waxyaaba noocaas ayaa ayaa sahlaya oo qofkii difaaca jirkiisa wax kamid a inay wax ka- wax ka wareerto laakiin hadda asbaabo rasmi ah oo la dhihi karo waxaas iyo waxaas ayaa sababaya ma- infection ah sababaya ama wax kale haba yaraatee ma jiraan Ee, welina waxaad la socotaan barnaamijka dhakhtarka raadiyaha markana dhegaystahan iyo su-aasha uu weydiinayo dhakhtarka
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتورك waxaa weydiinaya walaal waa salaamadkiina dhaktarka waxaa weydiinaya xanuunka een, gaaska la yidhaahdo dawadiisa wuxuu dawanayahay baa weydiinaya iyo macnaha waxaa lagala isticmaalo salaamadkiina asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu Een, dhaktarka waxaa weydiinaya walaal waa salaamadkiina dhaktarka waxaa weydiinaya xanuunka een, gaaska la yidhaahdo dawadiisa wuxuu dawanayahay baa weydiinaya iyo macnaha waxaa lagala isticmaalo salaamadkiina aad u mahadsan yahay dhegeystahaasi aan magaciisa sheegin Ee, hase yeeshee xanuunka uu sheegayo oo gaaska la yidhaahdo soomaalida ay gaaska u taqaano waa ku- dhinacyo badan ay xanuuno badan oo laisku dardaray ayay soomaalida gaas ay si guud u dhahaan balse way tiro badan yihiin oo ee, hal dhinac hadda keliya ma ahan waxaa waaye cudurro ee, badankood la yidhahdo gastroesophageal reflux disease mid la yidhahdo ugu caansan yahay ee, jardiga ama maaragtay cudur ku dhaca ee, hunguriga madow ee cunnada marto in ay gaas ashtada caloosha ay soo dilaacdo soo butaacdo kadibna halkaas ay dhaawac u geysato waxaa waaye cudurada ugu caansan uu kamid yahay ee soo harti banka la dhaho ama laabjeexa wuxuu kamid yahay noocyada gaaska ee soomaalida u yaqaanaan waxaa kaleeto gaas uu noqon karaa een, cuduradan ku dhaca am, caloosha iyo manicirada dambe sida maaragtay nin- babtiga alsar ayaa la- ayaa lagu yihahda afka qalaad wuxuu ku dhici karaa caloosha nooca caloosha ku dhaca waxaa la yihahda gastric ulcer oo qofka caloosha ayuu aad uga xanuun uga dareemaya nooca dambena waxaa la yihahda duudna ulcer wuxuu ku dhacaa mincirada qeybtooda soo horeysa ee caloosha ku xigta marka intooda badan waxyaaba astaamo isku aan aad u kala fogfogeyn ayay leeyihiin inta badan qofka inuu inuu bog xanuun inuu dareemo inay caloosha gubato xilliyada qaarkood ee qaar ka mid a cunooyinka ee, markuu qaato inay inay xanuun keenaan qaar ka mid a waa- dadka qaar waxay isku arkayaan inay xanuun dareemaan int marka ay baahan yihiin Ee, waxyaabo badan ama asbaabo badan oo isku dardarsan ayaana sahli kara in dhibaatooyinkaas ay imaadaan qaar ka mid a waxaa waaye maalan inay bacteria keento bacteria la yihahdo haj bylori ayaa ka mid ah ama combale bacter bylori ayaa cafwan helicobacter bylori ayaa la dhahaa waxaa kaloo keeni kara ee, dawooyinka qaar badan oo kamid a sida nasides kuwa la yihahdo nonsteroidal antifilamentary drugs dawooyinkan ay kamid yihiin xanuun baabiyaasha sida aspirinka iyo ibuprofenka iyo iyo diclofenac iyo dawooyinkaas way keeni karaan laftirkooda gaaska qayb badan ay ka ciyaaraan Ee, waxaa keeni kara qofkii midka la yidhaahdo ee, refluxka oo caloosha cunnada ku jirtay iyo aashtada ay soo butaacaysay imaanaysay ma- hunguriga oo ama laabjeexa la yidhaahdo kaas wuxuu ku imaadaa badanaa dadka inay cunno badan habeenkii xilliga ay jiifanayaan iyagoo cunay ay seexdaan iyagoo aan isticmaalaynin barkimo waaweyn oo madaxooda iyo qoortooda aynan ka sara maraynin calooshooda ay dhici karto marka in ay wadada yarta ee u dhexaysa hunguriga iyo iyo caloosha ee la yidhaahdo le- lower esophageal sphincterka uu iska dilaa iska furmo kadibna cunadii ee ashtadeedii iyadoo wadata ay dib usoo butaacdo ay soo gasho hunguriga halkaas ee ashtadaasi dhaawac u geysata markay ee hunguri madoobihii ama esophaguskii taasoo qofka mar walba uu xanuun dareemayo si joogto ah marka xanuunada calaamadaha ugu waaweyn waxaa waa justibain qofka in xabadkii inay xanuunayso aad u moodid sida inuu wadnaha laga hayo kaleet qofka u sheeganaya marka waxaa dhici karta dadka qaarkood dhakhaatiirta qaar inay isku qaldaan ee cudurkii ga- laabjeexa ahaa iyo in wadna xanuunka ay isku qaldaan ayaa dhici karta sometimes oo dawooyin ga- ga- eh, gaas intii lasii lahaa in lagu daweeyo waxyaabo kaleeto marka cudurkaas dawadiisa waxa ugu muhiimsan waxaa waaye qofka inuu lifestyle change sameeyo cunooyin badan waxaa jira kicin kara gaaska aashtooyin a- aashta iyo waxyaabo kan caloosha kicin kara sida cunooyinkan maaragtay eh, basbaaskiga leh cunooyinkan dhanaankooda badan yahay cunooyinkan la dubo oo kaleeto waxyaaba noocaasoo bada- badankood way keeni karaan Een, si sigaarka oo kaleeto daftarkiisa qayb weyn ayuu ka yahay waxyaabahaas dhan qofka inuu ka fogaado biyo badan inuu cabo qofka waxaa la rabaa inuu maaragtay dawooyin loo loogu talagalaa jiro anti-acids la yidhaahdo Eh, qaar ka mida waxaa waaye waa kuweyn hal mar balief treatment ah oo hadda calaamadda kaa qaboojinaya qaar ka mida dawooyin caadiyo curative waa marka waxaa loo baahan yahay in la xaqiijiyo xanuunka gaaska inuu si rasmiga u jiritaankiisa waxaa lagu ogaadaa qofka in maarata laga baaro bacteriyada keenta cudurka hajbaalore la yidhaahdo ama in tuba la geliyo oo la yidhaha indoscopy in lagu fiirsho macnaha marka dawada waxay noqonaysaa in la daaweeyo cudurkii haddii bacteria la helo waxaa la isticmaala group daawooyin isla socda oo lagu sameynaya eradication treatment oo lagu ciribtirayo bacteriadaas waana koox dhan oo daawooyin ah marka waxay u baahan tahay in la xaqiijiyo laakiin inaa cudurkii qabto oo noocaas aa qabtid otherwise waxaa waaye waxaa qaad sii qaadan kartaa dawooyinkan eh, proton bomb inhibitorska la yidhaahdo ay kamid yihiin omobarazolka iyo dawooyinka lamidka inaad sii qaaatid lenzobarazolka eh, ama aa qaaatid anti acidiska sida aluminium hydroxide magnesium hydroxide inaad qaadatid
dhegaysta marka hore adoo magacaaga ku bilaabaya iyo su-aasha aada weydiinayso dhakhtarka asalaamu calaykum daktarka waxaan weydi lahay jadee cudurka la yidhaahdo jadeecada ma leeyahay daawo gaar ah mise haddii daawo gaar ah uu lahaynan talaalka muxuu anfacaa asalamu calaykum
Een, dhegeystahaas oo isagana sidoo kale magaciisa aan noo sheegin ee, wuxuuna soo weydiiyey cudurka jadeecada waxyaaba la xiriira ee, cudurka jadeecada oo inta badan caruurta u badan dadka waaweynna ku dhici kara wuxuu ka mid yahay cudurada la yidhaahdo preventable diseaseska cudurada laga hortegi karo oo haddii talaalkiisa la qaato ee, gaar ahaan xilliyada qaar la qaato ee, lagu guuleysan karo inuun cudurkaasi laga badbaado ama xitaa haddii aa uu kugu dhaco ay yaraanayso calaamadihiisa ay yaraanayso calaamadihiisa ugu yaraan kaa yaraanayaan iyo dhibaatada uu kaaga imaan karta Een, waxaa dhici karta cudurkan talaalkiisa waxaa la qaataa bisha sagaalaad waxaa dhici karta in muxuu ahaa qofka uu xilli ku- ilmaha yar ay kusoo aadaan xilli uu dilaacsan yahay ama uu kacsan yahay ama outbreak uu jiro cudurkii jadeecada markaasoo kaleeto ilmaha lixda bilood jiroo kale waa lasii karaa talaalka si hordhac waa loosii sii karaa laakiin inta kale dadka caadiga ah ee xaafadahooda jooga ee dhibaato iyo ama meel misalis badan ay- ama jadeeco badan ay ka jirta aan joogin talaalkooda waxay suganayaan waqtiga loogu talagalay ee bisha sagaalaad inta ka horeysa difaaca jirkooda ee hooyadood ay kasoo qaateen ilmaha ay hooyadood ka dhaxleen ayaa ku filan oo kasii waardiyeyn kara sagaal bil meeshii ka dambeysana talaalka ayaa la siinayaa Ee, talaalku aad uu muhiim ugu yahay wuuna ka ilaalinayaa haddii xitaa qofkii ay ku dhacdo cudurka jadeecada uu ku dhaco wax complication ah ama dhibaatooyinka waaweyn ee dadka qaar ay ku- la kulmaan ama indhala-aanta ay keento ama maaragtay sheeg muxuu ahaa ee dhimashada ah ay ka badbaadayaan ilmaha marka wax aada muhiim u ah waa talaalka dawooyin haddii cudurka yimaado dawooyin aa jiro la qaato intooda badan waxay u badan yihiin cud- in la in qaarkoodna ka hortag waayo oo waxaa laga hortagayaa cudurro ka dhalan kara cudurkan jadeecada qofka markuu ku dhaco qaar ka midana waxaa waaye calaamado ayaa la daweynayaa Eh, tusaale ahaan dawooyinka la siiyo waxaa ka mid a eh, in la siiyo eh, tetracycline ointment oo indhaha lagu marinaayo waxaa loo waxaa la diidan yahay eh, indhihii maadaama ay qalaleen dara ay yihiin inay isxoqaan oo kaleeto inay conjunctivitis waxaa la yidhahdo iyo waxaa laga fakarayaa inay bacteria ay ku overgrowth ku sameyso meeshaas Een, ama bacteria ay ku korto ayaan ka wadnaa waxaa kaleeto la isticmaalaa nabarada afka kasoo yaaca oo kaleeto in loo isticmaalo maadawooyinka qaar ka mid a nastatinis la yidhahdo drobis in afka loo mariyo waxyaabo badan ayaa la sameeyaa qanajabin waa loo sameeyaa qofkii sida dawooyinka barastamolka kaleeto antibiotics waa la siiyaa vitamin a ayaa isna la siiyaa waxaas o dhan waxa ay wada yihiin Eh, indhala-aanta qaar looga hortagaayo qaar looga hortagayo maxaa yeelay calaamado kaleeto oo disability keeni kara waxaa qaarkood ay yihiin calaamadaha taagan lagu xalinayo sida qandhada oo kaleeto sida barastamolka oo kaleeto marka inta badan dawooyinku waa dawooyin eh, jawiga hadda taaga la taagan yahay looga gudbayo qofka calaamadaha looga yareynayo iyo kuwa looga hortagayo dhibaatada cudurka ka dhalan kara laakiin exactly measles fox ee viruska keenayo cudurkaasi dawo uma ahan dawo dawooyinkaasi isaga ma daaweynayaan laakiin inta badan waxaa khayr ah macnaha ilahi mahadiis ah in cudurka uu iska qofka ka bogsanayo waqti dambaba oo difaaca jirkiisa uu marka dambeeto uu xa- eh, xalinayo hadaanan oo dhibaatada is intaasi ka badanin waxayna ku fiican tahay cudurkan wuxuu kamid yahay cudurada haddiiba mar laga reysto difaacooda difaaca jirka uu ka samaysto uu noqonayo permanent oo si joogto ah uu difaaciisa u sii joogi doono qofkaas aanan mar dambe dib ugu soo laaba doonin cudurka jadeecada guud ahaanna barnaamijkii dhakhtarka raadiyaha oo toddobaadkan uu marti ku ahaa cabdulaahi cusmaan yuusuf waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah munasar maxamed cabdi muqdisho ayuuna idinkaga imaanayey kulan dambe oo xiise leh sidaas iyo nabadgelyo ammaan alla